markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o ada intiinii dhegaysatay barnaamijkan kii ka horreeyey waxaannu ku soo qaadannay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid a hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada hargeysa toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fannaankii hore marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha axmed ismaaciil yuusuf oo ah qoraha soomaaliyeed oo wax ku qora afka soomaaliga iyo ingiriiska oo degan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ugu horreyn ka warramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo kowsaday way jiri jirtay markii hore wakhtigii taariikhdii dib haddii loogu noqdo in yaroo xurgufoo mararka qaarkood soo dhex geli jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa hase yeeshee dee culimadii xilligaa waxbay kala garanayeenoo waxa ay kaga hadri jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan sugaan culculus sugaantaasi culculus oo iyada laftigeedu dhabarka saari jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobonnimo doonka ahaa waxa ay sheekada la odhan jiray baluho oo waxay idhaahdeen balaayay keenaysa dabeetana dee nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u bedeleen heelo heellada oo ay ku xidhiidhinayeen ereyadii macnaha lahaa ee miisaanka siday ee miyiga ka iman jiray dabeetana markii dambe hees hees bay u bedeleen iyaga laftigoodu oo ay heesta laftirkeeda ilaa iyo iminka waxaynu isticmaallo ay tahay oo iyada laftirkeedu dhaqankeenii ku salaysnayd xoolaha waraabintoodii xoolaha maxay ahaytay daaqgeyntoodii xoolaha daadihintoodii iyo weliba luuqayntoodii oo dabadeetana iyaroo miyusiga un lagu daray haddii aan maxay ahaytay wax yar kaa xusuusiyo dee hees aada u muhiimhay icugaaliyo cirka canabey icugaaliyo cirka canabey heestaasu waxa weeye ay soo xusuusisaa ciyaarihii gobollada waa xilligii ay ugu macaanayd soomaalidinimadu ay ugu quruxda badnayd oo annagoo waqooyi ka nimi oo aan aqoon waxa ay ku sugan yihiin dadka reer koonfureedka ahi ama muqdisho oo aanu haysanay inay caasimaddii caalamkaba ahayd quruxdii iyo qiimihii iyo qaayihii ayna xusuusin jirtay iyo xilligaa ay ugu macaanayd wixii la odhan jiray soomaalinimay hibadii ay lahayd ayay soo xusuusisaa tan iyo intii uu jiray af soomaaliga iyo qowmiyadda soomaalida ee geeska afrika waxaa jiray suugaan soomaaliyeed oo la dhalatay lana soo barbaartay dhaqanka iyo luuqadda soomaaliga balse intii uu dhacay burburka dowladdii dhexe ee xooganayd ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay qaabfaneedkii soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka soomaaliga fanka soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxaa markii ugu horreysay uu ka hana qaaday magaalada hargeysa abwaan axmed saleebaan bide ayaa uga warramay barnaamijka ilayska v o eda heestu dee weligeed way jirto ama dhantaa lagu heesaa miyi ama iyo magaalaba eh laakiin waxaa hirgeliyey walaala hargeysa ayaa hirgelkii ka dhigay heesaha iyo iyo riwaayadda iyo filimka oo markaasaynu filim iyo heesaa iyo magaali madani baa laydhaha madaniga aynu yeelannay markaasaa riwaayadii loo horreeyey dee waxaa kalema ka mid ahaa riwaayadii kalamaan la odhan jiray ayaa ku jirtay yarad baaqsi baa jiray riwaayado badana caynkaasi baa jiray marka waxaa ku jiray ibna xaaji aadan yuusuf xaaji aadan cumar carte cabdilaahi qarshi xuseen oo faarax cali sugulle ismaaciil abu axmed maxamed ismaaciil baasarce baraacas haddii badkeed leeyahay raggii aanamka aanan tirin karaynin ayaa ayaa ayaa ku jiray oo isku soo gaadhay walaalaha hargeysa markaasaa bog laga siiyey dabeedna waxaa la noqday kaambeen gobonnimo doona halkaasay quwadeedii ka bilaabatay markaasaa jacaylkiina loo dhex qaadiyey ujeeddo iyadoo le riwaayaddii
xabwaan axmed saleebaan bidde ayaa qaba in fanka soomaaliyeed uu ku yimid dibudhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo sidii uu kala horreeyey hadalladii u kala horreeyeen dadku ayuu u kala quwad weynaa fanku weligiiba iminkase wuxuu noqday dee sarif macna badhaxoo kale hiddii iyo dhaqankii urubada ayaa dhex galay qobobka ciyaar baa loo badiyey anigu waan ku rabaa waayeelkada saxirku waa jiraa haddee weligiiba ha jiro sideebaynu u heshiinaa heshiin mayna weligeen ka soo kac waxaasoo ciyaar laga dhigay marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd abwaan axmed saleebaan ayaa mar kale ka warramaya maxamed yuusuf cabdi iyo cumar dhuule ayaa ayaa mateli jiray hablaha iyo iyo rag badan oo kale intii wax mataasha inana wax uga horreysay iftirinantii la odhan jiray oo riwaayad la odhan jiray isu suuranaha talaytari oo bas baan sameeyey oo dacari i dhigayeen toddobiyo kontonkii oo ay gaalkacay oo inantii lagaga qabsaday dabeedna markii sabax kabad la geeyey ninkii macallinka ahaa yidhi inta waan guursanaya oo dabca inuu kooxda kala hadho dabeedna maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yidhi maxaad ula hadhaysaa heestan inantan qolada la socotay fanaanada ah adduunka fanaanaduhu way jiraan isma baynu raacina markaa talyaani iyo ingiriis baynu kala xukumayay inanta iftin iftin la odhan jiray allahu naxariis ayaa wax stages taaga u horreeyey inan reediyo ka hadasha ka heestana waxa u horreysay guduud carwo shabisa bokor allahu naxariista hawlo wanaagsan bay ahay waxaa fanka iyo sugaanta soomaalidu adeegsan jirtay in la isugu dhaafiyo howlmalmeedka loogu heeso carruurta fariimo ay isu marsiiyaan ama xilliyada ololayaasha gobonnimo doonka la isticmaalo axmed suleebaan ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore haade heestii xuseen oo faarax iyo cabdilaahi qarshii ay sameeyeen gobonnimo doonkii oo la odhan jiray haruubnisahashiisa idmaan hamaali la leeyahy baan ahay dagaalnimo hayso meel halisoo hubkiisu hangool yahaan ahay nimaan hadalkiisu harqoodaalka iyo haweenkama dhaafin baan ahay axmed salaabaan ayaa dhinaca kale ka warramaya faafreebka uu fanka soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta islaamka markii hore isdhexqaad bay ahayd maxaa ingiriiskii dee ruqsadu muuna siin jiro waan waxbaan dhigan jiray waa nalaga eegi jiray oo markii dambe dowladda sidaad barre waxay samayseen sensorship oo hore la ydhaaho waa guddida waxbaadhka turxaan reebka ayay ahayd oo culimmada qaar baa ka yimaada militariga qaar baa ka yimaada bilayska qaar baa ka yimaada dhakhtarada qaar baa ka yimaada ilaa sideed nin ilaa toban qof ayaa soo fadhiisto mid wasaarad ka socda ama department markaasaa marka nalaga eega riwaayadda ayaa la odhan jiray intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka daaya waana la talin jiray waa isla aqbali jiray sidii baan wax u dhigan jiray
abwaan xise dhuux maxamed guddoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta fanku horta sidiisa waa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida u isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu samaynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin wacyigelinayeed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashal leeyahay oo badda ka kalluumaysa laleeyahay oo nabadda lagaga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaagooda waa waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culamo iyo caamada cid kastaa inay taageerto yacni ay ay tahay weeye masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aada aragteen oo dhibaatada ah oo muxuu ah meel kasta ka taagan ama muqdisho ama hargeysa maaragtay ta koodii laga soo qaaday masraxyo annago aan noolahayn oo ajnabiyaho akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aan la khusaynin wixii la doono la iska dhahayo berigii hore fanka wuu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabadaha soo kala dhexgeli jiray ma jiraan marka ma waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax kusoo kordheen berigii hore fanka waxa weeye waa xadidnaa faafree baa la marin jiray heesaha la samaynayo iyo ruwaayadaha wax kasta oo ladhig la dhigayo shati baa loo qaadan jiray ma jirin cid bandhig iska samayn karta shati la-aan marka shatiga waxa lasoo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshani waxa weeye wa waa waa wixii la doonay in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan ee u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guugaabinaya nabadda oo shacabka ku guugaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guugaabinaya taas wadaadada gobolaa caburinaya oo maaragtay taasna raalli lagama noqon karo abwaan axmed daahir ismaaciil weersame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada maryo sawir baa jiray ilaa imika qolada fanka laga bixiyey laakiinse dadka fanka ku jira waa dadkiinan caadiguun bay la mid yihiin qof xun bay yeelan karaan qof wanaagsanna way yeelan karaan waa bini aadan caadi oo inala mida uun sida dadka caadigiiba in xun iyo in wanaagsan ba ay u leeyihiin bay dad dadka la mida yihiin garanaysa laakiinse ma jirta sifo laysku wada raaciyo oo la odhanayo dadka fanka ku jira waa dad noocaasiyo dee wada xun ma ma dhici karta ma garanaysa weersame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hor timaado fanaanka iyo hal abuurka markii fanku bilaabmayey maansooyinkeenna qaar ka mida waxaad ka helaysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way salugsanayeen sababtay u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecaddooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxa iska hor yimi haddii lays haddii bulshadu ka hor iman lahayd damaba hirgaleenba
ma dhimbiil cishqibaa ku dhalaashay ma ilmuu dhardada dhabankaygu sow imaadigan waadhka hilowga ma ilmuu dhardada dhabankaygu sow imaadigan waadhka hilowga
weersame ayaa inkastoo uu ka mid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhallinyarada cusub u sameeya midhaha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dibudhaca dhinaca fanka ah uu jiro fanku halka bulshadeennu kolba taagan tahay ayuunbuu taagan yahay fankeennu maxaa ummadaha kale way horu marayaan oo shalay toole ummadaha kale dibba u eegaan oo berri toolaa ka saamayn badanta maxaa innaga fankeenna aynu khafid daahir weli u dhegaysananaa iminka hees kastoo soo baxda lix bilood bay ku dhimataa ta suuqa u qabsatay lix bilood bay ku dhimataa maxaa khadra daahir u dhiman laadahay eeg fanku dadku berigii xilligan khadri heesiisay dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaanoo dhammi waxay islaayeen dad leefalkaa gaadhsiisan maadaama leefalkii dib aynu uga noqonnaynu burburay iminkaynu bilaabannaa bay noqonaysa haddana dee fankeennu kii hore la mid noqon maayo kolka horta fanku dadkiisu buu eegaya halka maalinba bulshadanu taagan tahay buu taagan
yahay
abwaan weersame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo waa wax ummadda wax loogu sheegi karo waa wax ummadda lagu wacyigelin karo laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasahaadin karo o lagu baabiin karo fanku markasta dadkuunbuu ekaanaya dee ruwaydihii baryaha la dhigayey iyo iishuyadii laga hadlaya dad fiirsato iminka tusaale shabeelnaagood inan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo ayaa bulshada la tusayey de waa wacyigelin diiniyaba weeyaan waayo fanku diinta kama madax bannaanaan karo waayo qofkan fanaanka ee wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya dee waxay aaminsan yihiin unbay dee heestooda ka sameeyaan kolkaa dadka caqligoodana uu korin karaa anshaxoodana uu korin karaa haddii loo arko inuu dee bositive yahay lakiinse haddii cadow laga dhigo dee ummad dhan baa afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii wixii o dhan baa baaba'ayaba kolkaa kaanama ulmadaan jirin baynu noqonana fanka iyo heesaha soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xidha midhaha ay abwaaniintu sameeyaan muusiga la garaaco iyo codka fanaanka fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombyuutarada migsarada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meeldheer gaaris badan yihiin muusigii hore sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxaniistaha weyn ee soomaaliyeed cabdikariin faarax jiil oo laxan u sameeyey in ka badan boqol iyo labaatan hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fannaaniin waaweyn
miiskiisa waan maanta ma jirin afka soomaaligu waxaa ka mid yahay adabi waaye waa dhaqan waa xishood waa waa afbaad hadday cod tahay iyo hadday miisig tahayba waa wax ummadan oo gaar u ah isbedel baa ku dhacay wuu baabacay gabar qofka heesaaga ah ama miskiinka fariibiyo fariin ayuu waday sacdigii u waday fariintii u waday waa ka tegey inuu fariintii gaarsiiyo wuxuu ku bilaabay marka ugu horeysaba ereyada iyo ujeeddada uu wato wuxuu qaybeeyey inuu cayaaro oo muusika ku cayaaro inuu shan qof ama tabo qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya wuxuu gudbinayay wuxuu weli oo dhan halkaasi ku baaqo
Yeah. nin iskiraaye sahalkaayinu oodine masaaqaybari
waa karta marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa muusigii baa xoogga la saaray iyo qobka cayaarka maanta heesaa oo dhaqan soomaalijiirka ma jirto waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeeni dhaqankii reer galbeedka inay afka u geliyaan
soo abaabulaay haruur anoo soo abaabulaay ebedkey ammaan ma sheegine mana leegu oge ii oqolaaw oofanoo ereyga aan watee waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal dhadhanka markaad ka fiiriso muusigii hore dhadhankiisa iyo siduu u dhadhami jiray iyo dadkii garaaci jiray ee shaqadii la gelin jiray iyo muusigadan dambe markaad fiiriso een, mulaxaniista ahaan maxaa kuu dhadhama markaad dhegaysato heesaha maya de waxa wey muusigan dambe wuxuu ku leeyahay ma yaqaano
bishay side tahay aniga iyo geerlula
ila qofka u keenay oo codkaysa u sameeyey ereyada uu ku sameeyey ayaa waxba jira ah ereyo aan miisaan ahayn aan jiifto ahayn oo bale ahayn oo garaar ahayn oo ahayn oo mustafa ahayn oo ciyaar ahayn oo guuro ahayn oo magaranaysa aan miisaan lahayn ayaa ereyada maanta joogaa
bortay baride maamulki fule nadalka makoy
marka shaaco soomaaliya loogu hesi karaa
codkaasi mulaxaniiste cabdikariin faarax jiir wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay fankii hore iyo fanka cusub barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colaad xasan ciddii uu sheego waxay ka dhegaysan kartaa bogga aan ku leennahay internetka ee somali at v o a news dot com iyo bogga iyaga facebookga intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaana allah